dhinaca kalena howlwadeenada gaadiidka gurmudka degdega ah ayaa xilligan sheegaya inaanay caawin karin dadka ku xanuunsanaya xaafadaha maadaama aanay haysan qalabkii ay kaga taxadiri lahaayeen cudurka coronavirus doctor cabdulqaadir xaaji aadan madaxa gaadiidka gurmudka ee amiin ambulance ayaa u sheegay v o a in ay agab la-aan iyo tababar la-aan darteed aanay hadda iyago ay ku dhiiran karin in ay hawshooda si wanaagsan u gutaan bismillahi raxmaani raxiim xaqiiqatan waa sax oo waxa waaye cudurkani adduunka dhanba wada saameeyey dhaqaalihii u sameeye saameeyey waxbarashadii u saameeyey yacni moralkii dadku saameeyey gaar ahaan innaga waxa weeye dadka ugu ku dhex jira hawshan ayaynu qayb ka nahay oo gurmudka dadka markii la yidhaha xaafadaha laga soo qaaday xitaa qofka hadduu qabo iyo hadduusan qabin inkastoon la ogeyn haddana waxaana dadka innaga riska ugu badan ku jira ayaynu ka mid nahay marka runta arrintaasna culays badan ayay nagu haystaa innaga hataa waxaa laga yaabaa inay keento dadka in loo gurmadi waayo
waan gartay markay timaado inaad dadka u tagtaan kadib maxaad wajahdaan
horta runtii innagaaba hadda cabsina soo food saartay oo qofna uma gurmadi karno cudurkani waa ka duwan wixii dadka looga gurmadi jiray waayo innaga tababarno ma qabno oo waxaweye sidii looga hortegayo tababarkiisa ma haysano qalabkii looga hortegayo laisku difaacayana ma haysano antroctic fiican oo yani lagu mayro karana ma haysano arrintaasna marka waxay keenaysaa culays fara badan oo innaga inaynan nafteenana riski gelin dadki weynihiina aynan riski gelin maadaama aynan garinin qof cudurka qabayo qof aan qabin marka culayskaas ayaa berihaan xoog badan nagu culays badan nagu haya marka waxaan runtii jeclaan laha ina haddii ujeediyo dadka nooga aqoonta roon tababarkiisa inayna siiyaan qoladayahay awoodi kar sida w h o da i c r t da wasaaradda caafimaadka unicef iyo dhammaan ciddii haysta qalabkaas p p a ama qalabka protectionka ah ee loogu talagalay corona in ay nagu nagu caawiyaan shaqaalehena runtii riski badan ayuu ku jiraan waan gartay gacmaha maadan laabanina ambalaasyada iyo gurmud baa socda meelaha qaar dad baa xanuunsanaya marka haddaadan wax agaba haysana sidee dadku u caawin kartaan
maya runtii inaga ma caawin karayno waa way nagu adag tahay waxyaalahan ka hadda yani culayska nagu keenay ayay kamid tahay qaylo dhaanta aan dirayna waxa weeye in si inaga aan dadka u caawin horta inaga in nala baro tababarkii nala siiyo war cudurkan sidee yani laskaga ilaalishaa tababarkii nala siiyo kabacdina nala siiyo qalabkii loogu talagalay protectionka ahay ama qofka uu isku ilaalin lahay jirkiisa intiis kale ku ilaalin lahay kadib waxaan uwadi karnaa inaynan dadkii inaguna aynan ka qaadin haddana aynan sii gudbin inagu aynan sii faafin ayaa suurtagelaysa laakiin sidaan hadda cashwaaiga hadii layihaha dadkii ambalaasa la rabaa loo diro waxay keenaysaa in ambalaasna infection noqoto shaqaalaheena uu cudurkii qaado shaqaalaheena uu sii faafiyo waa khatar weyn oo soo wajahan weeye
marka codsigan aada diraysaan hay-adaha ku socda iyo iyo dowladdaba adeegaas in la helo ma qiimihiisaba aada qaali u ah mase dalkuusan oolin
runtii horta yani qiimaha hadda waxaan wax hore loo yaqaanay oo laga ganacsan jiray ma ahan inkastoo hadda meelaha qaar suuqa la keeno anu ma garanayo meel laga keeno suuqa u yaallo laakiin waan isleenahay in wasaaradda caafimaadka iyo w h o iyo unicef iyo i c r c qalabka noocaasina naga caawin karaan iyo tababarka la xiriira labadaba waa muhiim tababarka iyo qalabka waa muhiim hadayna shaqaalihii tababar qabin qalabkii ay isku difaaci lahaayeen aysan qabin waxay keenaysaa inuu waxaan ay meel kasta ay ku faafaan waxaa haddii aynan helin waxaa kaloo imaan karta dhinaca kale in inaga lafskan aynu cabsano qofna aan u gargaari weyn xitaa qofkii cudurka qabay iyo qofkaan qabin labadiiba midna inaan ugargaari weyn ayaa imaanaysa
dhakhaatiir buu soo ritay dhalinyaro badan oo dhakhaatiir ah oo adeegayay adinkana dhalinyaraad tihiin gurmud baad samaysaan marka haddii xalku sidan sii ahaado maxaa kuu muuqdo ka khibrad ahaan waa run runtii horta allah caafiyo dhakhaatiirta iyo dadka kaleeto oo cudurka u saameeyey sababta ay cudurka u qaadinayaa waxay tahay tababar la-aan iyo cudurkii aan aqoon loo lahayn iyo qalabkii laisku difaacayay oon la haysan waa waxyaabaha cudurka ay dadka badanaa ay ukala qaadeen ama dadka caafimaadka ku jiraahay iyagaa kow horta waxayn group risk iyagaaba ahba haddayna isdifaacin ayna ka taxadarin meesha ay taabanayan sida u taabanayan qalabka isticmaalayaan iyagaa loo baahan yahay horta kow inay tababarkas inay haystaan haddii marka ay dhacdo inaan intaa la helin tababarkii iyo qalabkii haddii aan la helin iyo antoticii gacmaha lagu dhaqanayo meesha waxaa imaanaysa in laysu gormadi waayo oo qof haddii un soo wuxuu yidhahda dhibaata ay haystee xanuunsanay kaalay soo doona inaynu inaguna aan aan dhihi aynan suurtagal noo noqonaynin inaan qofka u gurmano waayo mar kasta yani seconds way ku faafaya cudurkan in badanna wuu ku faafaya marka waa in la ilaashaa sida loo yaray karo oo inuu faafidiisu in sida ugu fiican oo loo yaray karaa waa inaan laisku dhawaanin laysu tegin lasoo booqan iyaduna qayba ka tahay gurmadkiina qayba ka yahay marka shaqadaas la qabanayo